waan ku salaamaya walaalo doodaydu waxay qaabilsan tahay waa dood aan anigu soo diyaariyey oo aan mataqaanaa aan kusoo koobayo maanta safarkayga somalilan iyo marxaladaha maanta kala duwan ee aan arkay ee aan kula kulmay wadanka ama aan maqlay ama aan yacni intaan joogay aan mataqaana igu soo kordhay marka waxaan kusoo cabiray doodda waxaan idhi dood baa dhex martay maalka cilmiga iyo sharafta maalkii ayaa hadalka ku horumaray oo yidhi aniga waxaa la yidhaahdaa maal waxaan idinkaga fiicanahay afar qodob oon la igu gaadhayn dadkaa i jecel oo waxaad mooddaa in jacaylka ay ii qabaan dartii aan sixray dhaldhalaalkayga iyo quruxdaydu waxay soo jiitaan dadka oo dhan mid yar iyo mid weynba dhibaatooyinka laygaga baxaa shidooyinka iyo rafaadka oo qofkii i haystaana ma dareemo dhib ugu dambayn meeshaan ka maqanahay below way ku dhan tahay iyo murugo waxaa markiisa lagu soo dhoweeyey mimbarka doodda cilmiga waxaanu yidhi anigu layskuma jiree waxaan la shaqeeyaa caqliga umuuraha adduunka ka jirana waxaan ku daweeyaa caqli cilmi iyo xikmad waxba kuma daweeyo doolar dirham iyo diinaar waxaan see adeegsadaa qawaaniin iyo aqoon isku soo duuduubo anigu waxaan la dagaalamaa cadowga bani aadamka oo kale ah faqriga jahliga iyo xanuunka ayuu dooddiisii ku soo afmeeray waxaa isaguna markiisa doodda soo galay sharafta waxaanuu yidhi anigu horta sidiina oo kale ma ihi waxaanan idinkaga duwanahay aniga layma iibiyo laymana soo iibsado oo qaali ayaan ahay qofkii igu dadaalaa wuxuu yeeshaa sharaf aan weligeed ka tegin qofkiisa iska kaynaca wuu dulloobaa oo bilaa sharaf ayuu noqdaa dooddii markii ay soo xidhantay ayaa waxay dooneen inay isa sii macsalaameeyaan waxaana mid kasta la weydiiyey meesha laga helo wuxuu yidhi maalkii markaad idoontaan iga soo eega qasriyada waaweyn mankiyada iyo shirkadaha cilmigiina wuxuu yidhi markaad ii baahataan iga soo doonaa jaamacadaha iyo meelaha ay fadhiyaan aqoonyahanku iyo dadka xikmadda badani laakiin waxaa aamusay oo hadli waayey sharaftii markaasay saaxiibadii weydiiyeen oo adiga xaggee lagaa helaa wuxuu yidhi aniga sharaf ayaa la yidhaahdaa haddii aan tagana ma soo noqdo ee ha idoondoonina marka hore ixejista oo ha isii daynina waxaan uga jeedaa maalka for example maanta anigu waxaan hayaa xilka wakiilka somaliland ee finland xilku waa shay culus oo maaha mataqaana wax anigu aan iska leeyahay waa kursi kursigaasna waxa weeyaan meerto baa la yidhaahdaa waxaa lay siiyey ama aan mataqaana ugu fadhiistay ama waxaweyaan kalsooni wuxuu ku imid dowlad iyo shacab marka maadaama kursigani uu igu imid dowlad iyo shacab waxaweyaan in sidii laygu aaminay inaan uga soo baxaa oo shaqadiisii iyo dee maxaa la dhaahdaa waajibkii uu xilku lahaa inaan guto oo dee shacabkiina waxay dee maanta anigii i arkayaan waxay iiga baahan yihiin inaan mataqaanaa aan u fuliyo marka maalku maaha mataqaana yani in aniga maanta haddii aan xilkan anigu saami ahaan aan ku fadhiyo in aan mataqaana qof ii baahan ama i doonaya ama dee gacan iga sugaya oo dee doonaya maanta for example inaan la shaqeeyo in aan mataqaanaa dee aan ugu xoog sheegtoon iska dhigo mataqaana inuu xilku aniga wax weyn yani anigu waxaan aaminsanahay maalka markaan sheegayo maalku adduunka waxba ma sameeyo waa jas waa dhaldhalaal wuu dhammaadaa wuu tagaa laakiin maalan imanka xilka markaad adigu waa xil marka adiga xilka bani aadamku midna waa la siiyaayo waa lagu taxaa midna xilka bani aadamkaa samaysta oo mataqaanaa ku gaadha meel sare marka anigu waxaan aaminsanahay xilkan aniga wakiilka waa xil anigu aan samaystay markaad adigu samaysatid markaa xilku waa wax weyn oo darajo maanta adigu aad ku gaadhay jaranjarooyin fara badan aad ku kortay oo dee shacabkiina aad isbartay ummadiina aad isbartay dadaalkaagiina ummadii aad ku tustay guda iyo dibadba marka taa wuxuu ka macaanay kasii fiican yahay marka adiga lagu dooro xil oo aad adigu qabatid oo lagu siiyo ama dee mataqaanaa saami qaybsi ha noqoto ama lagu siiyo dee just yani filaan xilka ha la siiyo laakiin markaad adigu u shaqaysatid awood baad leedahay ood xilkii adigu aad haysatid whatever it is yani maxaa la dhahdaa bani aadamka ayaa xilka samaystaa xilku ma sameeyo bani aadam taasaan ka wadaa teeda kale cilmigiina maxaad ka wada bal isagana faahfaahin ka bixi cilmiga markaan aan ka hadlo Ee, maanta haddii shahaadadaha ugu waaweyn adduunka aan haysto oo maanta yacni aan b h d holder ahay jaamacadda ugu weyn maalan adduunka aan ka soo baxay ee, dee la wada yaqaano maalan maraykanka ku taalla ama finland ku taalla ee, oon imaado somaliland ee, mar kasta cilmigii waan ka dhisanahay oo dee waxaan ka ahay qof mataqaana heer ka maray laakiin cilmiga mar kasta waxbaa la socdaa wixii la socdaa mar kasta sida maalkoo kale waxbaa la socda cilmiga waxbaa la socda marka in markan wadankan imaado waxaan u baahanahay khibrad khibraddii aan wadankan ku imid waxa weeyaan maalan ee, bi- kala bi'ad baan nahay ee, cilmigu darajad dee khatar ah oo sare ma ku geenayo laakiin waxa weeyaan cilmigu waa inuu la socdo khibraddii khibraddiina yani maalan somaliland haddaan ku dabaqo aan ka hadlo anigu saami ahaan naftayda waxaan u baahanahay luqaddii wadanka oon si fiican mataqaanaa aan u barto ee, dhaqankii shacabka aan si fiican u barto ee, dee wixii iga maqan oo mataqaanaa ee, xataa bii'addii shaqada ee wadankani ku shaqaynaya aan barto systemkii aan barto yacni marka mar kasta shahaadadu waxbaa ka dhiman oo waxaa ka dhiman waayo aragnimadii marka qofku shahaadada ma ku faani karo ma odhan karo wallahi anigu aqoonyahan baan ahay wadankeenana waxaa ku ba- ku badan ereyga hebel waa aqoonyahan marka anigu taa cilmiga waxaan kusoo dhigay aqoonyahan waa jas waa magac laakiin maaha practical yani eh, yani waa in mataqaana dee ay isla socdaan mar kasta eh, aqoontu iyo waayo aragnimadu iyo dee eh, waxyaabo kale qodobkiina ugu dambeeya waxa weeye sharaftii sharaftii iyada laftigeeda maxaad ka wadaa bal hadda faahfaahin ka bixiyada laftigeeda Ee, sharafta waxaan ka wadaa in ee, ay sharaftu tahay waxa ugu weyn adduunka maanta yacni markaan leeyahay lamana iibsan karo mana la soo iibsado mana la iibiyo sharaftu waa mar markuna waa magac magac baxay magaca baxaa sharaftu la socdaa haddii magacaasi uu yaro qaloocsamo sharaftuna way qaloocsantay oo mar kastaba ma soo noqonayso waa sumcadda marka sharaftu maalku kama maarmo cilmigiina kama maarmo oo waxa weeyaan mar kasta way ku xidhan tahay sidaasay marka aqoontiina uga sarreysaa ee maalkiina uga sarreysaa haddii aan ku dabaqo maanta marxaladda waddankan taagan waxa weeyaan maanta somaliland waxay maanta taagan tahay meeshii ugu fiicneed adduunka oo runtii yacni aad aan ugu bogaadinayo oo horena aan uga hadlay wareysigii hore ee weekendigina aan daawanayay soo dhoweyntii madaxweyne ku-xigeenka sidii loogu soo dhoweeyey ee sacuudiga ee dhowr iyo labaatan cisho inay deganaayeen qasri almalaki ee taas waxa weeyaan sharaf noo soo hoyatay oo aan leenahay annagu oo mar walba yacni heerka ugu sarreysa maraysa marka marka anagoo sharaftaa taagan oo marxaladaa sare maanta wadamadii adduunka ay noo arkayaanaan taagan in maanta qof xaggan ima e, jooga ama qof dabad ka imid inuu maanta yacni dhaliilo aan meel ku socon ka socon uu iska keeno taas yani waxa weeyaan wax yani eh, sharafta dhaawacaysa Eh, talabaad maanta anigu waxaan aaminsanahay somaliland eh, markaan anigu magaceeda bartay ama aan bartay ama aan dee ka tirsanaaday ama dee aan usoo hiloobay waxa ay baray waa snm snmtuna waxa weeyaan dadkii wadankan usoo jihaaday usoo dagaalamay dee duurkana u galay oo dee maalkooda iyo naftoodaba ku bixiyey marka qofkaas waxa weeyaan waxa- waxaa tidhaahdaa eh, gabay baa dhahdaa eh, maquulad maquulad waxaa la dhahdaa eh, qif lilmucallimi mubajilan kaada almucallimu an yakuuna rasuulan aniga maanta madaxweynaheena eh, muuse biixi cabdi wuxuu ii yahay aniga maanta macallin macalinka yani maaha inuu iskuul isoo baray oo isku- macallin iskuul ii noqday laakiin waa macallin waaye arag itusay somaliland ibaray soo halgamay ee, qiimo weynna igu fadhiya shacabkana ugu fadhiya oo ah dee ninka maanta wadankiisana aan ka bixin kana tegin ee, doolarna ku doonan shilina ku dooran ee, ee, maxaa lahaa duurkaa u galay dagaalamay dhaawac ku noqday boqol iyo sagaashan marxaladood soo maray marka markaan leeyahay qif lilmucallimi mubajilan kaada almucallimu an yakuuna rasuula waxa weeyaan u istaag macalinka adigoo mataqaana markuu kaa soo horbaxo yani adigoo khushuuca oo dee mubajil yani si sharaf leh ugu istaag ee waayo macalinku marmarka qaar wuxuu noqdaa sidii mataqaana yani qof risaalad gudbiyey risaaladdu anigu maanta ii gudbiyeyna waa risaalada s n m iyo somaliland maanta ay ku dhisan tahay marka een, waxaan kasoo horjeedaa anigu dadka maanta odhanaya ee, maxaa la dhahdaa maalan macal- ee, macalinkii dee annaga waxna baray waxbaan u sheegaya taas waxa weeyaan nuqsaan bay yani ku tahay isaga qofka wax- waxaa odhanaya waxay ku tahay nuqsaan waayo adigu shalay markii wadankan la xoreynayey ee jihaadka loo galay ee maalka iyo naftaba lagu waayey yurub baad joogtay ama maraykan baad joogtay ama carab baad joogtay wax aad dhadhamisay waxaad ku timi jaahis Ja- jaahis markaad ku timi inaad yacni eh, maanta somaliland oo dee en, soo soo istaagtay ilaahay awooddiisa ku soo istaagtay inaad maanta adigu la timaadid en, waxbaan hagaajinaya mise qaladba halkan ka jira waxbuu ka jira dee waa qalad taas anu waxaan u arka wadaniyad maaha waayo anagu maanta yurub anigu baasabor baan sitaa ma odhan karo madaxweynaha finland ma odhan karo kumana dhaco inaan idhaahdo laamigaa hagaaji mise qalad baa tahay mise dhaliin waxaa laygu odhanaya yaa tahay horta adigu qaxoonti baa tahay marka qof walba waa inuu gartaa wuxuu isagu yahay markiisa hore soo maaha yacni kulli shay yarjic ila asleh marka hore anigu markaan wadankan usoo halgamay aan dhiig gashaday aan maal gashaday doodeyda waan qabsan karaa waan murmi karaa waxbaan sheegan karaa laakiin anigoo jaakad nadiifa xidhan oo caruurtayda yurub joogto ama maraykan joogto ya eh, inaan idhaahdo maalan fitnad baan samaynayaa eh, waxbaan samaynaya dagaal baan samaynaya waa qalad marka somaliland anigu waxaan leeyahay maanta dee ilaahay wuxuu adduunka waxa ugu qaalisan waa nabad iyo dal nimco leh inaad joogtaan nabad iyo nimcaad haysataan nabadiina iyo nimcadiina ha iskaga baabi'inina Eh, qof yani isagu dan gaar a leh yani ha u arkina wax weyn hana waaweynina yani waxaa layidhi qof walba sharaftiisa isagaa samaysan karaa marka anigu waxaan leeyahay sharaf baanu haysanaa sharafteena aan dhowranno